iyadoo maanta dunida laga xusayo maalinta cuntada adduunka islamarkaana ay ku beegan tahay lix iyo tobanka oktoobar ayaa inka badan laba boqol oo kun oo qaxoonti oo ku nool xeryaha qaxoontiga ee dhadhaaba dalka kenya ay waajahayaan xaalo cunta yari ah warbixintan waxaa xeryaha qaxoontiga dhadhaaba ka soo diray wariyaha v o a axmed nuur maxamed cabdulaahi yagol
sanad walba maanta oo kale lix iyo tobanka aktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka sannadan ayaa waxay ku sawaaday maalintan xilli qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ay wajahayaan cuntayari aada u baahsan kadib markii la jiray qaar ka mid a raashinkii gargaarka ah ay siin jirtay hay-adda w f b iyadoo qaxootiyadanu horaanba saamayn ku yeeshay cabuqa covid sagaal iyo toban qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay ku tirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiyaan hay-adaha samafalka gaar ahaan hay-adda w f b qaar ka mid qaxootiyada ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay v o a ayaa waxay uga warrameen dareenkooda ku aadan maalintan cuntada adduunka iyo sidoo kale saamaynta dhanka cuntayarida ay xilligan ay wajahayaan bismiillah magacaygu waa cabdulaahi cismaan xaaji aadan waxaana ka mid ahay hogaamiyaasha xerada qaxootiga ifo gaar ahaan waxaanahay guddoomiye ku-xigeenka xerada qaxootiga ifo haddii aan ka hadlo wakhti xaadirkan aan ku sugannahay culaysyada ay xagga raashin la-aantu ay waxaana dareemaynaa raashin yari raashinku waagii horeeto raashin nagu filan baan qaadan jiray shan iyo tobankii beriba mar baan raashin qaadan jiray hadda waagaa ka dambe waxaa loo bedelay raashinka in maaragtay soddon beri laga dhigo soddonkii beri waxaan muddo qaadanaba hadda waxay tagtay laba bilood bay tagtay inaan maaragtay hadda aan mar qaadanayno arrintaana maaragtay waa arrin culays nagu keenayso xagga raashin yarida marka guud ahaanba raashin yaradaasi waa mid ma aragtaay na taabanaysa waxaa ka jirta xeryaha aan deganahay cuntayari waxaa jira dad badan oo aan dab shidanin hadday shitaanna saddexda wakhti ee bini'aadanku uu ku kaaftoomi karo mid ka mida ay shitaan oo labada wakhtiga kale aysan dab shidanaynin maadaama ay tahay maalintii cuntada adduunka maanta annaga waxay nooga maalmo nooga duwan maalmihii hore waxaana codsanaynaa in raashinka ma aragtaayay haddii ay suurtagal tahay naloo kordhimagacaygu waa saare cabdulaahi axmed maadaama maanta ay tahay maalintii cuntada adduunka runtii qaxootigan hadda wuxuu ku nool yahayba waad ogtihiin waa un raashinka raashinkiina haddii la yareeyey de qof walba wax garanaya wuu garanaya dhibaatada ka imaan karta waxaa weeye annagoo haddaan dumar nahay siiba waxaa weeye waan jikadii baanu ku jirnaa wax walbaanu garanaynaa waxa weye ilmihii aad bay u saamaynaysaa waxaa weeye ad qofka biniaadanka wuxuu ku nool yahayna waa un cunto cuntadii haddii ka soo qaad meeshii hadda qofkii labadii bilood la siinahaya afar haddii la siiyo laba kiilo aduguba hadda waad dareemi kartaa kasoo qaad muxuu ku noolaan karaa laba bilood hadda laba kiilo qof biniaadan muku noolaan markaa sida laajiga waxaan rajaynaynaa kolley anagu qaxooti baanu nahay xeryahan dhadhaabad baynu ku noolnahay in badan baanaan deganayn maadaama in badan aan deganayn waxa weye dad baan deeqbixiyaal unbaa anagu aan hoos joogno mar walba wax noogu tabarucaya marka dadka inay dadkii say u caawinhayeen ay hoos u fiiriyaan baan anigu aan macnaha dareensanahay inay macnaha dadka ayaga ay u baahan yihiin in hoos loo eego maadaama marka sahro maxay tahay saamaynta ka dhalatay cuntayarida xilligan ka jirta xeryaha qaxootiga ee dhandhaab maadaama maanta dunida looga dabaaldegayo maalinta cuntada adduunka wallaahi wax saamaynta ka dhalatay waxaa weeye waxaad arkaysaa dad iska dawarsanaya masaakiin ma ah qaarkood indhalaa yihiin qaar curyaamin yihiin dadkii adiga laftirkaagii waxaa tahay qof ilma haysta ilmahaagii wixii aad ku dhehaysay bal ku hira markii lagu yimaado maxaad dareemaysaa waxaad dareemaysaa dhibaato marka saamaynka ee ka dhalatay waxaa weeye dawarsigaaba waxaa weeye qofkii shalay wixiisa iska imaansan jiray oo labada bilood macnaha isku cariirin jiray waxa weye ma ku simayso waxaa dhici karsa shan iyo toban beri ma inaysa gaarsiin marka dhibaatooyin aan soo koobi karin bay macnaha saama ay ku yeelata dadka qaxootiga ah magacaygu waa xasan geedi samatar ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab maanta waa maalinkii cuntada adduunka annaga haddii aanu qaxootinahay waxaa weeyaan xagga cuntada dhibaatooyin badan ayaa ka jira horaan cuntaa la qaadan jiray inkastoysan wax nagu filan aysan ahaan jirin haddana waxaa weeyaan cuntayari fara badan ayaa jira maalinba maalin ka dambeysa bilba bisha ka dambeysa waxbaa la jaraa hadda cunto la-aan badan baa jirta la-aan badan ayaa ka jirta caryaha qaxootiga taas oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ah oo aanan laba bilood oo cunto la-aan ay macnaha badan ay ku soo wajahan tahay aysan gaarsiin karin xilligii loogu talagalay wax la siiyo marka dee dunida waxaanu u sheegaynaa dadka wax bixiyay in ay saan u dhaamaan qaxooti oo dadka masaakiinta ee danyarta ah cunto loo raadiyo oo cunto ku filan la siiyo marka maadaama ay maanta caalamka laga xuseeyo maalinta cuntada adduunka saamaynta cuntayaradii ka jirta xeryahan qaxootiga dhadhaa maxay tahay aad bay u badan tahay dad masaakiinoo waxaa jira aanan shaqaysanin duruufo badan ay haystaan aanan isdaberi karin laba bilood oo loogu talagalay in lagu qada waxa la isa siiyo marka saameyn badan bay ku yeelanaysaa dad baa magaalooyin ka tuugsada oo qaxooti ah dantaana keentay wax ku filan lama siiyo ama saliida haata ama cuntada kaleeta ee raashinka ah oo lacun ahaan noqot ma gaarsiinaysa xilligii loogu talagalay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaabo xilligan ay ku nool yihiin in ka badan laba boqol oo kun oo qaxooti ah ayaa waxay ku tiirsan yihiin raashinka gargaarka ay siiso hay-adda w f b iyagoo isha keliya ee dhanka nooleed ee inta badan ee qaxootiyada haystaan ay tahay raashinkan ay ka helaan w f b oo marxalado kala duwan soo maray iyadoo dadka qaxootiga horaan raashinka la siin jiray bishii laba jir kadib laga dhigay bishii hal mar haatanna ay qaataan labadii biloodba hal mar tanoo ay hay-adda w f b ay u sababaysay cabuqa covid sagaal iyo toban maadaama dadka ay xilli walba isu imaan karin axmed nuur maxamed cabdulaahi iyo gool v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab